حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsanna khiyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqayno daryeelka tixigelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaa dhigay qur'aanka iyo sunnaha xalqadii hore ee barnaamijka waxaan allah fadligii uga soo hadalnay daawooyin muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen toobinka saytuunka biyaha samsamka waxaana allaah idinkii xalqadan oo ah xalqadii ugu dambaysay barnaamijka ku soo gudbin doonnaa daawooyinka iyo faa'iidada ku jirta timirta carrada iyo caanaha lo'da
لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا timirtu waa mid ka mida daawooyinka maadiga ah ee lagu xusay kitaabka qur'aanka kariimka ah iyo sunnaha nebigeenna muxamed sala allahu calayhi wasallam waana mid ka mida daawooyinka waxtarka leh ee nala faray inaan ku dadaalno isticmaalkeeda timirtu waxay u qaybsantaa qaybo badan waxaa sidoo kale ka mid ah nuucyada timirta rudabka oo uu allaah ku sheegay qur'aanka kariimka ah markii uu la hadlayey maryama bintu cimraan waxa uuna allaah casa wajalla uu yidhi وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا waxay dhaqaatiirtu sheegeen in rudabka ay faa'iide u leedahay haweenayda uurka leh wuxuuna sidoo kale faa'iide u leeyahay dhalmada ka hor iyo kadib intaba waxay timirtu leedahay fawaa'id fara badan oo aan la soo koobi karin waxaana ka mid ah in ay ku jiraan fitamiino badan oo u baahan yahay jirka bini'aadamka sheekh casaama abuuyaxya ayaa inooga warramaya qaybo ka mid ah faa'iidada timirta iyo haddii ay jiraan saameyn ay ku yeelan karto dadka qaar waxyaala laisku daaweeyo waxaa ka mid ah atamro rutab ayaa ka mid ah weliba gaar ahaan haweenka oo musha oo kale aad iyo aad ay ugu fiicantay waxaan la heli karin weeyaan haddii markaa haweeneyda umul ay tahay rutabna loo helo haddii la waayena timir loo helo aad iyo aad ayay ugu fiican tahay allah tabaaraka wa tacaala waxaynu ognahay naqaanaa markay umushay maryama radia allaahu canha umu ciisa calayhi asalaam allah tabaaraka watacaala wuxuu ku yidhi wahuzii ilayki bijidci nakla tusaaqid calayki rutaban janiya meel cidlaa ayay ku dhashay waa tii baxday iyadoo la xishoonaysa uurka ay waddo baxday ee qoomkeedii ka fogaatay markii dambena waxay dhacday inay meel cidlaa ku dhasho ayaa dhacday haweeney marka umushay oo meel cidlaa ku dhashay oo iyo umulah waxa soo celin karaa waxa weeyaan waa rudabka ilaha tabaaraka watacala ku yihi marka geedkan timirtaad hoos taagan tahay lol kaaga soo daadanaya rudaban janiya ayaa kaaga soo daadanaya marka rudabkaasi wuxuu daawo u yahay maxay haweenka umushaabuu daawo u yahay haweenka haddii loo waayey markaa rudab loo waayey inta badan inaga wadankeena oo kale lagama helo oo waa yaryahay haddii la helana waxaa lagu la siinayaa timirta ayaa la siinaya awoodda qofka deg deg bay usoo celinaysaa qofka hadduu timir cuno oo maalintii lix xaba uu ka cuno awooddiisu waxay noqonaysa maxay wuxuu leeyahay camar ibnu maymuun wuxuu leeyahay maa min shayin khayrun linnufasaa'i min altamri waalrutab haweeneyda umusha ah waxa uga fiicani ma jira maxay timirta iyo rudabka uga fiicani ma jira kadibna aayadan ayuu akhriyay rabi ibnu khusaym wuxuu leeyahay ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية ولو علم الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم ولذلك قالوا التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت وكذلك التحنيك وقيل إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل الربيع بن خثيم وحليه ma jiro haween hadday umusho shay uga fiican maxay rudabka uga fiican ma jiro wuxuu ku cilayna wuxuu leeyahy haddii ay jirto shay rudab uga fiican haweeney umula allah tabaaraka watacala wuxuu u doori lahaa maryama ayuu u doori lahaa radia allaahu canha u doori lahaa marka wuxuu leeyahay timirtu iyo rudabku waa shay boqolkiiba boqol u fiican haweeneyda umusha u fiican waxyaalaha taa rasuulku caleyhi salaatu walahi wasalaam ina bari waxaa ka mid ah in ilmahan yar ee dhashay ee isaga laftiisa la dhalay markuu sidaas uu soo dhasho afkiisa haddii wax la geliyo waxa ugu horeeya la geliya ay noqoto maxay tibira noqoto taxniiga loo samaynayo ama dhanxariga waxa loogu dhajinayo noqotaa la rabaa in yaroo timiroo loo calaaliyey ayaa lagu dhajinaya hadhow carabka ayuu ku qaadayaa timirtu waa macaan waxaa la rabaa marka in qofka dabeecaddiisa ay macaanaato ayaa la rabaa iimaanku waa macaan qofka timirtuna waa macaan waxaa la rabaa qofka inuu iimaan macaane u yeesho ayaa la rabaa waxaa kaluu sheegayaa sheekhaasi raxmatullaahi caleyh haweeneyda fooshu hadday ku cuslaato waxyaalaha lagaga fooliye ee foosha lagu fududeeyo waxaa ka mid ah rudabka ayaa ka mid ah ama timirta ayaa ka mid ah diraasaadkii qaarkood oo la sameeyey waxay leeyihiin haweeneyda foosha way u fududaysaa ayay leeyihin waxay leeyihiin waxaa tajaarib lagu sameeyey haweeney ama afartan iyo shan haweena ayaa lagu sameeyey oo sagaalkii bilood gale ee bishii ugu dambeysay ee sagaalaad waxaa la siiyey timir baa la siin jiray timirta marka waxaa laga siin jiray lix xabo keliya ayaa laga siin jiray lixda xabo ayay cunayaan shan iyo afartan haween oo kalena waxaa la yidhi baliyay cunin timirta saynu ogaano markaa maxay shan iyo afartankan haweene ee timirta cunaya markay dhalayaan iyo haweeneydanaan cunin markay dhalayso faariqa u dhexeeyaan diraasadii marka waxay soo saartay haweenkii cunayey timirta boqolkiiba sagaashan iyo lix inay ka fiicnaadeen maxay haweenkii aan cunahaynin timirta aan cunahaynin waxyaalahay sheegeen waxaa ka mid a haweenkii timirta la siinaya markay foosh ay qabatay makaankooda furitaankiisu uu ka weynaaday maxay furnaashuu furan yahay uu ka weynaaday kuwii kale uu ka weynaaday sida caadada macruufka la yaqaanana haweeney kastaa markay dhalaso makaankeedu intuu furmo ama intuu meesha ilmuhu ka soo baxaya ay furanto ayuu fudeedka ilmuhu uu soo baxayana ay u fududaataa haddii markaa furitaankii uu cedhiin noqdo ilmo soo baxayo haddii makaankiiba uu furmi waayana markay qaarkood qalliin baa lagu qasbanaadaa sooma lagu qasbanaadaa laakiin haweenkii kale maxay noqdeen furitaankii makaankooda u furmaayey uu ka yaraaday maxay hadduu ka yaraanina uu ka dib dhacay oo haweeneydii timirta cunaysay laba shay baa heshoo faa'iidaa faa'iida koowaad maxay noqotay in makaankeeda furitaankiisii uu ka biinaado qodobka labaadna uu ka degdeg bato haweenkii timirta aan cunahaynin markay sagaalka bilood gashay aan cunahayna haddii makaankeedu uu si fiican u furmay muxuu noqday mid wakhti qaata ayuu noqday haddii kalena cidhiidhi ayaaba galay oo in daawooyin iyo kululayse iyo wax makaanka fura lagu duro ayaa loo baahday marka fawaaidka noocaasa ayay u leedahay timirtu haweeneyda umushaa iyo haweeneyda foololasa intaba ay u leedahay daawooyinka maadiga ah ee looga daawoowo cudurrada islamarkaana ay inoo sheegtay diinteenna waxaa ka mid ah waxyaabahu allaah dhulka inooga soo dhaliyey sida geedaha midhaha iyo wixii la mid ah carrada ayaa sidoo kale ka mid ah daawooyinka la ina faray inaan isku tufno rasuulka sala allaahu calayhi wasallam wax uu ahaa marka uu u yimaado ruux xanuunsanaya amba dhaawac ku yaallo mid farihiisa dhulka dhiga kadibna kor u soo qaada waxa uuna dhihi jiray بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا daawadan ayaa ah mid fudud oo leh faa'iido badan waana daawo khafiif ah oo daaweynaysa nabarada iyo dhaawacyada jilicsan gaar ahaan marka la waayo dhammaan daawooyinka laga helo dhulka waxaana la ogaaday in carradu ay tahay mid qabow islamarkaana qalalinaysa dhaawacyada qoyan waxayna arrintaani si gaar ah u anfacaysaa dadka deggan dhulka kuleelka badan sheekh casaam abuuyaxya ayaa inoo sharaxaya macnaha xadiidkan iyo waxa ay ka dhaheen dhakhaatiirta ku takhasusay daawooyinka maadiga ah waxyaala la isku daaweeye waxaa ka mid a ariiq waturaab in qofka la ysugu daro canuuftaada iyo carada la ysugu daro hadhow markaa lagu akhriyo meeshii waxaa lagu taabanayaa xanuunsanaysay ayaa lagu taabanaya rasuulku caleyhi salaatu wasalaam qof xanuunsanaya markii loo keeno ama nabar oo ku yaalo ama dhaawac oo gaadhiba markii loo keeno rasuulku caleyhi salaatu wasalaam fartiisa weliba sabaabada ah ama tan murdisada loo yaqaano ayuu dhulka sidaas u saari jiray kadibna kor buu u soo qaadi jiray oran jiray bismi illaah turbatu ardina biriiqi bacdina yushfaa bihi saqiimunaa biidni rabbina ayuu oran jiray magacaa leh ayaan ku bilaabaya tan waa caradii dhulkayaga candhuuftiina waa tan weeyaan ilaahayna tabaaraka wa tacala waxaan ku caafini maxay qofkii xanuunsanayey ayuu ku caafini waa shay mujaraba weeyaan waa dawo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam dadka ku daaweyn jiray weeyaan qofka marka isagoo xanuunsanayo oo xanuun jirka uu hayana waa lagu daaweynayaa haddii dhaawa iyo namar ku yaalana waa lagu daaweynaya intaba waa daawo marar badan innaga waxaan moodnaa dacooyinkan adkaarahan qur-aanka lagu akhrinayo in lagu daaweeye bes xanuunada nafsigaa lagu daaweeyey jimanka shayaadiinta caynta waxyaala dhakhaatiirto aan arag macnaa laakiin wixii dhakhtarku arkaya uu baahan yahay maxay daawo uu baahan yahay qur-aankani iyo dacooyinkani sida cudurada nafsiga ee macnawiga uu daaweeyo ayaa kadaalika maxay u daaweeyaan cudurada muuqda dhakhaatiirtu arkayaan ee la dhagi kara la taaban karana way u daaweynayaan macnaa way u daaweynayaan qiso la yaable ayaan mar akhriyey oo nin mufasir ah oo tafsiir qoraya uu ku keenay aayadda qur-aanka low anzalna hada alqur'aan calaa jabal la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah marka wuxuu leeyahay nin dhakhtar ah ee ii sheekeeyey wuxuu yihi haweeney ayaa ii timi waxay ka cabanaysaa keliyaha ay ka cabanaysaa kombyuutar baa saaree waan baadhay dhagaxaan waaweyn ayaa keliyaha kaga jirta marka waxaan idhi buuhi adiga laabudda waa min maxaa dhahdaa qaliibna camaliya qaliin baa lagu samaynayaa soo diyaar garow ayaan ku wuri buuhi sababtoo waa dhagaxaanta ku jirta keliyahaga may ma ma yeeli karaan inay meesha kusii jiraan oo iga tagta oo iga dhaqaaqdu muddo kadib bay soo laabatay kadibna waxay tiri buuri baadh waan baadhay waaba nadiif weeyaan qallina laguma samaynin markaasaa waxaan ku wuri buuri maxaa isku daaweysay qur-aan baan isku akhriyay tiri buuri qur-aan baan isku akhriyay isku akhriyay isku akhriyay kadibna fay ayaan noqday tiri saasaa noqday tiri yaa kuu sheegay ayaan ku wuri buuri ilaahay baa ii sheegay baan ii tiri buuri oo algu ilaahay tabaaraka watacaala ku sheegay waxay tiri buuri ilaahi tabaaraka wa tacala wuxuui low anzalnaa hada alqur'aan calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illah haddii qur-aanka buur lagu soo dejin lahaa buurtu way khushuuci lahayd waana daldallaaci lahayd oo burbur lahayd marka waxay tiri qur-aanku hadduu buur weyn oo meel ku taalla hadduu aado uu burburinayo ma dhagaxa yadha keliyada ku jira aynu burburinahayn bay tiri buuri waan la yaabui marka iimaankeeda iyo aayadda sida u rumaysatay u aamintay marka qur-aanka muxuu daawo u yahay iyo adciyadan iyo adkaarta waxay daawo u tahay maxay shay kasta oo qofka la soo darisa ay daawo yahay ama cudur xisiya oo muuqda ha noqdo ama cudur macnawiya ha noqdo caanaha lo'da ayaa ka mid ah daawooyinka nafciga badan ee la isku daaweeyo wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasallam inoo dardaarmay isticmaalka caanaha lo'da waayo waxay cuntaa geed kasta waxayna daawo ka tahay cudur weliba allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين
wainna lakum waxaa idinku sugnaaday fil ancaami nicmoolayda aad dhaqataan waa geela iyo adhig iyo lo'de la cibratan la wallaahi baan ku dhaartay wax la yaab leh la yaab loo cibro ah ayaa ku dhex jira xayawaanka aad dhaqataan maxaa ka mida nusqiikum waxaannu idin waraabinaynaa mimaa fii butuunihi wixii uurka kaga jiray ayaannu idin waraabinnaa min bayni fartin wa damin oo u dhaxeeya ka soo dhex baxay min bayni farsin uus wa damin iyo dhiig waxaannu idinka waraabinaa labanan caano khaalisan oo weliba saafiya saa'iqan oon margasho lahayn oo hunguri mar leh lishaaribiina dadka dhammayaana kuma margadaan faa'iidooyinka caanaha lo'da waxaa ka mid ah in laga soo saaro subaga wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasallam uu inoo sheegay in nafciga ku jira noocyadaasi ay tahay in lo'du ay daaqdo geed weliba مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل
mid ka mid a daawooyinka aan la dhayalsan karin ee aasaaska u ah caafimaadka insaanka waa biyaha imaamu bukhaari iyo muslim waxay saxiixaynka ku soo arooriyeen xadiid ay warinayso ummunaa caa'isha radiallaahu canha kaas oo rasuulku inoogu sheegay in qandhadu ay tahay qayb ka mid a kulaalka jahannamo na amrayneh inaan ku qaboojinno biyo biyuhu waa muhiimadda nolosha iyo sayidka cabitaanka waana mid ka mid a tiirarka caalamka bal waaba tiirka asalka u ah caalamka wuxuu allaah ku nooleeyey dhammaan noolaha biyuhu waa wax qabow oo qoyan waxay xakameynayaan kulaylka waxayna ilaaliyaan jidhka qoyaankiisa waxaana biyaha lagu xushaa toban nuuc waa kan sheekh cumar xayaakallaaho inooga warramaya tobanka waddo amba tobanka hab ee biyaha lagu xusho kow biyuhu waa maxay loonkooda laga cabiraa bian yakuuna saafiyan biyuhu waa in horta saafi noqdaan biyaha ma wanaagsan yihin ha maxaa shuruudihiisa ka mid a biyahana waa inay saafi yihiin laba min raaixihi biyaha urtooda min raixati biyuhu waa inay ur leeyihin bian laa yakuuna lahu raixatun albatatan wuxuu ku yiri min raixati urtana waa laga cabiraa bian laa takuuna lahu raixatun albatata aslanba waa inayna biyuhu wax ur ayna lahaanin wax ur oo la dareemayo oo biyo ahaantooda ka gedisan aslan waa biyuhuna ma uraan sidiisaba markay saafiyiin waa runtiisa qodobka saddexaad min dacmihi waxaa laga cabiraa dhadhankiisa bian yakuuna cadba dacmi waa inay dhadhankeedu ay macaan yihiin xuluwuhu macaankiisuna kamaa xuluwuhu uu macaan yahay kamaai niili walfuraati sida biyaha webiga niil loo yaqaano iyo webiga furaat loo yaqaano biyahoodao kala togn araabici qodobka afraad min min wasnihi miisaankiisa ayaa laga cabiraa bian yakuuna khafiifan biyuhu waa inay noqdaan kuwa fudud raqiiqa alqiwaami joogoodu ay jilicsan yihiin macnaha biyuhu ay aada u jilicsan yihiin biyo khafiifa waa inay noqdaan oo culays uusan ku jirin qodobka shanaade lagu cabiro waxa wey min majraahu halka uu ku socdo biyuhu qaabka u socdo meesha uu ku socdo bian yakuuna tayiba almajraa meesha uu biyuhu marayaan waa inay meel wanaagsan tahay iyo walmaslaki meesha ay biyuhu marayaan makaanka ay biyuhu marayaan ku socdaana waa inay meel wanaagsan ay yihiin halka uu kasoo burqanayo bian yakuuna baciida almanbaci meeshuu kasoo burqanayo biyahana waa inay meel fog yihiin meesha webigani ka imanaya biyihiisu waa inay meel kaa fog yihiin qodobka toddobaad waxaa weye min buruusihi lishamsi wariixi waa inuu u banyaallo oo macnaha webi biyahan ay iftiin naq eleysna ay helaan dabaylla ay qaadan karayaan macnaha waa biyo oo il- eleeskooduna uu dhammaystiran yahay. eleyska cadceedana toos u qaata dabayshana toos u qaata bianlaa yakuuna waa inaan biyahan mukhtafiyan kuga qarsoon taxta alardi dhulka hoosteeda oo falaa tatamakunu shamsu wariixu min min qusaarati biyahan maxaan ku idhahdaayey waa inaan dhulka hoostiisa ku jirin taasoo cadceedu aan awoodu lahayn iyo dabayshu aan lahayn in mataqaanaa ay gaadhaan oo ay toos u saameeyaan qodobka sideedaadii min xarakati dhaqdhaqaaqiisana waa laga cabiraa biyaha bian yakuuna sariica aljaryi biyuhu waa inay socodkoodu ay fudud yihiin walxarakati dhaqaaqoodu ay fudud yihiin biyo fudud oo markay socdaan toos u soconhayo oo fudud waa inay noqdaan ee biyo culus oo isriixaya waa inaan iyagu noqon bukin qodobka sagaalada lagu cabiro ka mid a min kathrati badnaantiisa bian yakuuna lahu kathra biyuhu waa inay fara badan yihiin tadfacu alfadalaata almukhaalidati lahu iska riixaysa waxyaabaha qashinka ah iyo waxyaabaha zaa'idka ah ee biyaha korkooda fushan waa kuwa iska reebaya inay noqdaan sida qashin saarka oo kaleeto iyo daadxoorta loo yaqaaniyo biyo wixii eh, qashina korka kasoo raacay ee biyaha ka midan iska reebaya waa inay noqdaan qodobka u dambeeya ee lagu cabiro biyaha waxaa weeye min masabihi meeshuu kasoo burqanhayo kolka hore mambaca waan soo marnay halkan waxaa weeye meeshuu ku biyo shubahayo bian yakuuna aakhidan min ashimaali ila aljanuubi biyuhu waa inay noqdaan kuwa ka yimid waqooyiga oo koonfur u biyo shubahaya ow min almaqribi ila almashriqi amba dhinaca galbeed bay ka imanayaan dhinaca barina way u biyo shubahayaan labada biyahaas tobankaas qodob baa biyaha lagu tilmaamaa cusbada waa mid ka mid ah daawooyinka lagu daaweeyo cudurrada waxaana wax ku daaweeyey nebiga sala allahu calayhi wasalem imaamu dabaraani wuxuu kitaabkiisa mucjamu saqiir uu ku soo gudbinayaa xadiid uu warinayo cali bin abi daalib radia allaahu canhu waxa uuna rasuulku yidhi dabaqaroofku ka tegi maayo oo dhaafi maayo ruuxa dukanaya amba xitaa kayrkii wuxuuna markaas kadib rasuulka uu dalbaday biyo cusbo amba milix leh wuxuuna ku masaxay goobta uu cunay isagoo akhrinaya suuratlkaafiruun ibnuqayim waxa uu leeyahay cusbada waxaa ku jira faa'iide badan waxayna wax ka tartaa sunta gaar ahaan qaninyada dabaqaroofka waxaase yaab leh in qaar ka mid a basharka ay u arkaan cunista dabaqaroofka ilbaxnimo iyagoo weliba ku faanaya allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad oo dhammi u sugnaatay oo nagu galladay nimcada islaamka nagana duway dhammaan basharka intiisa kale oo haysta diima baadil ah sidoo kale waxaa daawooyinka maadiga ah ka mid ah dambasta rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu dhaawacmay maalinkii uxid oo la jebiyey dhooshiisa waxay ahayd faadima radiallaahu canha mid dhaqda dhiigga ka socday nebiga balse markii ay aragtay inuusan joogsanaynin dhiigga ayay gubtay wax yar oo xash ah oo markii uu noqday dambas ayay saartay meesha uu dhiigga ka socday markaas ayuu joogsaday ibnu badaal ayaa tacliiqiyey qisadaasi waxaana inooga warramayaa sheekh casaam abuuyaxya ابن بطال أو تعليقنا يا يا حلي قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا حرقت تبطل زيادة الدم حلي هاي دخاتير توحي الشيغين حصير كاس أما عوداس لغا سمية سليضة هدي لقبو لما تيد بعدي لقبو أو دمسكي إذا لقاضو كدبنا ماشي نبركو كويا لأي ديكو كده آيه لغو داديو هدي ديجي آنو تشوشينين ديجي آيا yaraanaya marka wuxuu kusii darantaha baliramaadu kullu kadalik wuxuu leeyahay geedkan keliya maba ahe dambas kasta ayaa waxaa loo adeegsan karaa maxay in dhiigga lagu joojiyo oo loo adeegsan karaa lianna aramaad min shanihi alqabd wuxuu leeyahay dambaska waxaa ka mid a shaqadiisa in wax qabto ayaa ka mid a marka haddii biyo lagu daadiyo biyuu qabanaya wuu liqaya kadalika haddii dhiiggii laga horgeynayo dhiiggii wuu liqaya intii soo socotayna markaa وجوجينيا ولأجل ذلك يبقى إمام الترمذي رحمة الله عليه حديث كاس رسولك عليه الصلاة والسلام ديجي سلوتوتي رمات كلا سمي حصير كلا سمي إمام الترمذي رحمة الله عليه و وترجمة التداوي بالرماد باب التداوي بالرماد باب هي اللي تكون داويه رماد كي دمبسك اللي تكون داويه marar badan markaa qofka matala markuu dhaawac ku dhaco ama tawri ku dhacda ama xabad ku dhacda ama nabar kale uu gaadho ama isagoo beertiisa oodanaya ay gudintu ku fakato kadibna ay ku dhacdo oo dhiiggii uu socdo haddii markaa dambas uu ka ag dhow yahay dambaskaasi wuxuu faa'iido u leeyahay inuu dhiiggii joojiyo ayuu faa'iido u leeyahay للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijkii islaamka iyo caafimaadka insaanka waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa in uu dad badan ku anfacay daawooyinkii aan soo gudbinnay intii uu socday barnaamijkan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ka qaadanayno waxaa ka mid ah shumuuliyadda diinta islaamka iyo ahmiyadda ay siisay caafimaadka insaanka waxaana allah idinkii barnaamijkan ka soo diyaarinay kitaabka cinaayatul islaam bisixatil insaan waxaannu ugu horayn u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo inuu suurtogeliyey diyaarinta barnaamijkan waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan culimmadii iyo dhakhaatiirtii nagala qayb qaadatay inta uu socday waa bahda andalus oo idin leh sidaasii nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا